Munaasabad lagu dhiirigelinayay in ka badan afartan arday oo dhammaysatay barashada Culuumta Kombiyuutarka kana aflaxday Macadka Buundaha ayaa lagu qabtay magaalada Tani Jowhar caasimadda Hirshabeelle. Munaasabadan oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, macalimiin, waalidiin iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn maamulaha Macadka Buunda Ustaad Abuukar Cabdinaasir Cali ayaa ka warbixiyay heerka ay soo mareen ardaydan.
macadka iyo ardayda qalin jebinaysa sidaa ogtihiin macadka buundo waa macad tababar siiya dhammaan ardayda jaamacadaha dhigta kuwa dugsiyada sare dhigta iyo dadka kale caadiga hay-adaha iyo wasaaradaha iyo meelahaas ka shaqeeya marka wuxuu inta badan bixiyaa tababaro la xiriira tiknolojiyadda Ee, intaas markaan kasoo gudubno waxaan rabnaa ardayda hadda qalin jebinaysa waxay ka kooban yihiin afartan iyo shan arday oo isugu jira shan iyo toban wiil iyo soddon eh, shan iyo toban gabdhood iyo soddon wiil Ee, maadaama xili fasaxa ay ardayda ku jiraan ee, xafladana ay xoogaa dib u dhacday maadaama imtixaanaad iyo waxyaabahaas ardayda ay soo galeen hadda waxayna la joogto soddon iyo shan arday oo hadda shahaadooyinkooda qaadan doono Ee, waana dufcadii labiyo tobnaad ee ka qalin jebisa computer software Ee, intaas markaa kasoo gudubno macadka si ee, gooni ah waxaan diiradda u saarnaa ardayda jaamacadaha dhigta iyo kuwa dugsiyo sare si gaar ah waxaan u qabanaa tababaro oo ardayda capacitigooda aan ku dhisayno waxaa ugu dambeeyey tababarkii ugu dambeeyey aqoonka oo macadka oo sanad walba oo si volunteer ah u qabta ardayda foorfoorka ee shahaadiga Waxaa sidoo kale hadallo dhiirigelin iyo bogaadin ah ka jeediyay munaasabadda waalidiintii marti sharaftii kasoo qayb gashay.
Een, aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa ardayda inay quruxdu badnaa intii ay ku guda jireen dadaalkoodii maanta inay ka dhabeynayaan juhdigoodii kusoo bixiyeen waxbarashadoodii dheeraay sidoo kale waxaan leeyahay kun iyo kow jeer hambalyo hambalyo waxaan hambalyo hambalyo hambalyo aan leeyahay dhammaan dufcadda laba-iyo tobanaad ee saaka ka aqalin jibinayso dugsiga buundo waxaa ogaatiin waxa aa ogaateen waxa aa barateen in ay yihiin waxa kaliya ee caalamka lagu kala hormaro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa maamuliin maamulaha macalinka ardayda quruxda badan leh ee ardayda quruxda badan leh macalimiinta maamulka wiilkayga oo ka qalin jibiyey iskuulka buunde aan ka socdaa waxaan sheegayaa waxaan ka socdaa ma- sanadkan iyo sanadka dambe saad iyo kasii fiican ayaan rajaynaya Een, horta marka horeysa waxaan hambalyo leeyahay een, ardada qalin jibinaysa oo mataqaanaa dhallinyarada oo wiilal iyo gabdho isugu jiro waxaan leeyahay een, waa qalin jibinoo haysiin laakiin aniga ma dhowahay waa dhammaysteen waxaa dhammaysteen bilaab wanaagsan waaye Ee, waxbarashadu ma dhammaato waxa waaye waa bilaaw ilaa aad qabriga ka gelaysid waxbarashada way kula soconaysaa waxaa la rabaa inaad mataqaanaa aad mataqaanaa ka ka soo muuqataan oo kombiyuutarka aad ka soo muuqataan oo mataqaanaa meeshii ugu dambaysay aad ka gaartaan ayaan mataqaanaa aan idinku boorinayaa waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladan qalinjibinta ee dafcadda laba iyo tobanaad ee ardayda wax baranayso aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay
waxa la isticmaalo waxaa waa technology waxaan isticmaalnaa mobile waxaa u yar taleefon la dhaho tagno Ee, waxaana u weyn taleefon la dhaho iphone aan isticmaalnaa maba qof kastana wuxuu isticmaalaa software kala duwan oo isticmaalaa qof kasta wuxuu leeyahay maanta application ama software uu leeyahay sida facebook aan isticmaalnaa is- Ins- In- ee, tiktok aan isticmaalnaa telegram aan isticmaalnaa waa applicationadaas waa technology ku shaqeeyaan wax kasta oo la isticmaalane maanta dunida waxaa la isticmaala technology waxaan u mahad celinayaa eh, tiimkii soo qabanqaabiyey xafladan eh, bahda brotocoolka iyo macalimiintii ka shaqaynaysay in xafladan qiimaha badan laga dhacdo Eh, ustaad abuukar waxaan dhihi karnaa waa haliyey u soo istaagay eh, dadka deegaankan eh, magaaladan jowar magaca uu xambaarsan yahay iskuulkana waa ka garan kartaan markii la joogo magaaladan joogaan magacyadee laheyd waxaa halkan ka dhawaajiyey ustaad cumar saalax cabdi seedow kaa oo ka sheegay magaalada magaca la dhihi ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda horumarinta reer miyiga ah marwa cabiiro maxamed cali iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hirshabeelle cabdishakuur cabdulaahi axmed ayaa hambalyo u diray dhammaan ardayda ah ka aflixday macadka buundo
No, ee, waxaa ila jooga macalimiinteedii iskuulka ee waxay soo baray ustaad faysal iyo ustaad fow hore usii horeeyey iyo ustaadkayga ee, ustaad sahal Een, waa yacni wax weyna iga dhigan tahay maanta inaan macalimiinteedii hor imaado Een, ardaydii iskuulka aan iskala qalin jibinay Een, hadda iskuulka idinka waxay idin tahay inaa hadda bilow aa tihiin laakiin stiil aan arday ahay idinka camal ahayd qalin jibinaa sugayaa waxbarashadana ma dhammaato Ee, waxaa idin leeyahay guuleysta hambalyaan idin leeyahay si gooniya waxaan ugu mahad celinayaa ustaad abuukar oo go'aansaday ee, runtii aqoonta ustaadku uu leeyahay aniga macallinkayga waaye ee, dhinaca tiknolojiyada wuxuu awoodaa inuu intuu jowhar ka tago dhaqaale aad u sarreeya uu ku shaqeeyo cilmigiisa marka la barbar dhigo laakiin wuxuu go'aansaday in isaga oo jowhar jooga uu ardayda reer jowhar uga uga faa'iideeyo qaybna ka noqdo macallimiinta magaalada marka laga taga macadka uu dhigana waxaan ogahay sanad walba inuu garab istaag buuxa u sameeyo waxbarasho lacag la'aana siiyo taageero siiyo ardayda u gudbaysa heerka jaamacadaha ee ka gudbaaya fanfuurada ustaad waxaan kaaga mahad celinayaa dadaalkaas dufcadan ayaa ah dufcaddii labayo tobanaad ee ka qalin bedelata macadka buundo